ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday fariisinka askarta jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo aroornimadii hore ee saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisinka askarta jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni weerarkan oo ahaa mid xooggan ayaa in muddo ah socday waxaana dhawaqa rasaasta laga maqlayay goobaha ka agdhow xerada la weeraray magaalada baydhabo wararka ka imaanaya ayaa iyagana ku waramaya in ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo laga soo galo magaaladaasi si gaar ah dhanka waddada goofgaduud shabeelow hal askari ayaa lagu dilay weerarkan halka laba kalena lagu dhaawacay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerarkan kusoo furtay qore ak forty-seven ah wixii faahfaahin ah ee kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe insha allah dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro kala duwan ku qaaday fariisimaha askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose degmada owdhig la fariisinaya askarta dowladda federaalka halkaasi ku lahaayeen ayay xalay ciidamada mujaahidiinta weerar ku qaadeen sidoo kale degmada jannaale waxaa weerar lagu qaaday saddex fariisine ay askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin degmadaasi laba ka mid ah fariisimahan waxaa ku sugnaa ciidamada dowladda federaalka halka kan kalena ay ku sugnaayeen shisheeyaha afrikaanta dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xere ay shisheeyaha ku sugnaayeen oo ku taalla inta u dhexaysa ambareysa iyo degmada baraawe dhanka gobolka gado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay mar kale weerar culus ku ekeeyey saldhigga ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin garoonka magaalada baardheere hubka culus ayaa lagu garaacay fariisimaha itoobiyaanka ay ku leeyihiin garoonka baardheere lamana hayo inta uu la egyahay khasaaraha itoobiyaanka kusoo gaaray weerarkan